walaalahulkan waxaan u sameynay markii aan aragnay baahiyo fara badan oo ay dadka tagsiileyda dhalinyarada tagsiileydu aan u aragnay inay u baahan yihiin markasta marka sii dambaysana way sii badanayaan marka isku xidhnaan in iyaga la isku xidho markaa markaan aragnay tiqlaanab fara badan oo iyaga dhexdooda kula jira ayaanu isu tagnay waxaanu isku tagnay magaalada rotterdam la yidhaaho markaasaanu waxaanu aan dhex gallay aan tala weydiinay intaa ka bacdi baa waxaa noo soo taray inaan lagama maalmaan u tahay inaanu dallad weyn oo oo dee soomaaliyeed oo tagsileydu ku kulmaan loo sameeyo
dhibaatooyinka ama carqaladaha kalifay inaad samaysataan ururkan maxaa ka mid ah badanaa tagsileyda holand waxay u badan yihiin dhalinyaro dhalinyaradana inta badan waxa weeyaan waxay u baahan tahay in la hogaamiyo oo taladooda la mideeyo oo la isu keeno tafaraaruq fara badan iyo cusubiyad fara badan oo ay kala kulmeen dadka ay qaadayaan laftooda markaa markaanu aragnay ayaanu go-aan ku gaadhnay inaanu samayno dalad mubaarigow dhalinyaro soomaaliyeed in inteleg ayaa ku shaqaysa ayaa ku shaqaysa tagaasida amaba uberka dalka netherland marka la isku daro waxay u dhexeeyaan ilaa afar boqol shan boqol ilaa todoba boqol bay u dhexeeya oo waxa weeyaan shaqadan uberka la yidhaaho ama taxiga la yidhaaho oo waxyaabaha ugu badan eenka soomaalidu ay qabato waxaanu nahaynaa ajinabiga koowaad ee ugu badan ee taxka shaqeeya shotooyinku marka ma ka diiwaan gashan yahay dowladda netherland walaalow dowladda netherland qaab ahaan imika horta weli balaankayga waa koowaad markaa inaanu ka diiwaan gashan ay tahay laakiin waxaan ka diiwaan gashannahay hay-adda shaqaalaha ee dowladda waana la shaqaynaa ilaa imkana shaqo fiican baa naga dhaxay dowladda imika si ugu dhaqsaa badan leh waanu ayaanu iskaga diiwaangelinaa insha allah mid ama laba mubaarig aad ii sheegi karto oo carqalad ah oo la kulantay wiil soomaaliyeed oo tagsiilaa dalka netherland cunsuriyadda horta iyadu waa iska badan tahay oo dee qofkaad qaadaysaa intuu iska kaa soo galaa buu koonaya badanaa dhalinyaradan tagsileydahay dee gaariyaasha fiican bay wataan oo ka fiican dee kuwa ay dadka kale wataan maadaamuu tagsi yahay tagsi weynu gaariga ugu fiican noqdaabay halkan dee sharciyadeeda ku jira marka markay ku soo galaanba markii waxa kuweydiinayaan adigoo gudo wacay kana gaarigayga gaarigaad wataa gaarigay ka fiican garanaysaa iyo cunsuriyadda fara badan anagu dadka tagsileydahay waxa weeyaan goorxu socdayaan haweyaan habeenkii bay shaqeeyaan iyo xilliyada dambe oo waxa laga yaaba maalintii kashaqaysaa waa yartay laakiin habeenkii waa la shaqeeyaa habeenkiina dadka socdaa un waa dadka maaragtay dee cabsan ama dee daraacaysi soo isticmaalay marka waxaad la kulmaysaa inta badan dee waa ama dagaal ama cunsuriyadda dhalinyaro badan oo dee waxa weeyaan wax la yeelay way jiraan kuwa la feerfeeray way jiraan laakiin wax weyn oo ilaa inta dhimasho gaari